waxaan dee horta inaan la qancin karayn baaba jirta inamadan la yidhi iyo kuwa ku andacoonayaanaale ciidamada puntland baanu anaku ka tirsannahay oo hebel iyo hebel iyo hebel loo garanayo oo maalinba mid hadlayo war waa ina kiistiid war waa afweyne ninkaa la yidhaah cabdiraxmaan cabdilaahi axmed nuur war nimankaasu dee wax laga samaynaya maahee iyo kaaba leh puntland baanu anaku ka tirsannahay iyakaana masruufa warooy hadda warar ay wadaanba waaba maqlaynaa oo eheladoodii iyo tolkoodii ay yidhaaheen war waxaan aad wadaan nama dhaqaan inay hadda leeyihiin baaba igu maqaalaha oo wararka igu soo duulduulaya war dee annaku shaqaalaanu nahay mushahar baanu qaadanaa waxa qudheena laga rabaana dee waa inaannu hadalkayaga aanu tuuranno arrintan airbortka ka dhacday buuhoodle war hadal ma ahayn war waxay ahayd ciidan technika ah oo xeryaha nimankaasi joogaan ka yimi iyo askartoodii oo la garanayo yaa meesha nagu hor joogsaday iyo kaa diyaaraddu intayan soo deginba toogtay ilaah baaba ka badbaadiyey markay soo degtayna goonyaha ka maray baabuurtoodii iyokoo wata anigu waxaan qabaa shimbir baa jirta kolley af ingiriisiga kuukuu la yidhaah u malayn maayo dhulkeenna inay ku nooshahay waa shimbir aan dadaal badnayn waa shimbir kuwa kale markay shimbiri ay ay riman tahay buul yar bay u dhisataa caruurteeda shimbir baa dhulkaa un gaalada ku nool kuukuu la yidhaaho iyadu buul ma dhisato waxay raadsataa buul dhisan oo shimbir ay xoogaa ka xoog badan tahay ay ubadkeeda ku hayso meeshiibay gashaa meeshiibay iyadu ubadkeeda dhigataa marka af ingiriisigaa la yidhaaha kuku indanest warooy ciddii fidmada inamada soo dirtay bay ahaayeen waxaa airbortka yimi ee annakana isaga kaaya dhigaya markaa maslax inay wadaan annakaa inamada la hadlayna anugu markaa dood inaan la bilaababa ma rabin war hebel iyo hebel baanu u maraynaa war ninka jubbadda u tashaday ee airbortka noogu yimi ee lahaa inamadaan la hadlayaayo hadda waa bixi kartaan war kii fidnada dhigay inuu abaal ka dhigto iyo inuu wax keenay waa iigu muuqan weyday war isagana marti buuhoodle ugu noqon mayno airbortkana ugu noqon mayno isagana waa la yaqaan anaa diiday inuu soo dirayna isna waa ogyahay reer buuhoodlana waa ogyihiin kii soo diray adiga ha kuu noqdo nin xaajada debdemis gelaya dee munaafaqnimada ugu weyn weeye taasu anaa ka diiday haddana aan ka ogolaanaynin airbortka iyo ku diyaaradda ma soo kirayn lacagtooda kuma ay bixin dhismaheeda kama qaybgelin uguma manna sheeganayno waxa loo keenay ee inamadaasu ay gacmahooda ku duminayaan inamada maaha inamada waa la soo diray war aan dhowr jeer ku celceliyey oo reegadoodka waxay yidhaahaan war nin hadduu dhagax kugu soo tuuro oo ku dakhro war dakharkaa iyo dacwaddaad leedahay ma dhagaxaad u qabsataa mise ninka kugu soo tuuray war inamadaa cidda soo tuurtaana annaku dacwadda u haysanaa burburinta buuhoodle hadday immigrationka tahay hadday airbortka tahay hadday isxukunkooda tahay ee dadkaasu dad iyaku isxukuma cidda diidan cidda diidan meeshaa maamulba inuu ka dhismo war waa dad maalintaa hore ssc bay diideen khaatumay diideen hadda hadda waaba odhan karaan kuwa meel kale ka yimi oo biyo soo xarfaday cabaaba hadda noo yimiye hadda xagla toosiiye biyo xarfaday ma soo cabbin hadda indhasheel hadda biyo xarfaday ma soo cabbin labadooduba laba ninoo ree buuhood lay ahaayeen eedda iyo dagaalka annaka hadda lagu hayaa iyo kana lagu hayay war dadkaasu maamul ay leeyihiin ma rabaan inuu ka dhismo buuhoodle war iyakoo qabaa'ila waxay rabaan inay yidhaahaan anaa u caaqila anaa jubbadda u gashan oo dowladda etoobiyana la xidhiidhaya hadda waa qabaa'il dowladda somalilan ama maamulka somalilandna la xidhiidhayna wartaasu wartaasu gudin geed kuu goynaysana ma aha maamul ay ku dhisanayaan iyo danay ummaddu leeyihiinna ma ma aha kuwaas aan jawaabtii ku noqda eh war ciddii fidmada markii horeba keentay ee inamada soo dirtay nooma ergeyn karaan hadday daacad ka yihiin dee inamada ma soo direen inay annaka iska dhigaan dadaan waxbaba fahmin oo maanlaawayaalana kamaana akhrisan haddana ka akhrisan mayno